الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من أضاع أمره وعصاه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الذين كان هواهم تبعا لهداه maktabadda masjidul ansaar waxaa u sharaf ah inay idiin soo tebiso khudbaddii jimcaha ee masjidul ansaar oo uu inoo soo gudbinayo sheekh cabdilaahi xasan xaashi albarbaraawi xafidahullahu waracaah maanta oo ay bishu tahay saddexdii ramadaan kun afar boqol iyo koob iyo soddon oo ciwaankeedu yahay bisha ramadaan waa fursad isbeddel waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah fadliyada faraha badan ee uu ilaahay ku mannaystay ummaddani in qabashada acmaasha khayriga ah si gaara loogu fududeeyey muslimiinta bishani khayraadka dheeriga ah ee bisha ramadaan la gaar tahay abaalka laga helayo qabashada guud ahaan acmaasha ramadaanta yaa u mudan in ramadaanta uu isbeddel khayriya kaga faa'iidaysto iyo qodobo kale oo badan ka faa'iidaysi wacan oo wanaagsan الحمد لله الذي هدانا إلى الإحسان وجعل كتابه دليلا لنا إلى الإيمان وبلغنا شهر رمضان وفرض علينا صيامه ووفقنا له وندبنا إلى قيامه ووعد لنا على ذلك الأجر الجزيل ثم الصلاة والسلام على من زانه ربه بالقرآن وحباه ليلة القدر في رمضان وعلى آله وصحبه سادة الأزمان وعلى من تبعهم بإحسان من أهل الحق والعرفان أما بعد أيها المسلمون عباد الله فمن فضل الله على الأمة المحمدية أن جعل لها مواسم الخيرات تتهيأ فيها النفوس إلى عمل الصالحات ومن هذه المواسم شهر رمضان المبارك الذي هو فرصة العمر السانحة وموسم البضاعة الرابحة والكفة الراجحة فهو بحق مدرسة لإعداد الرجال وهو بصدق جامعة لتخريج الأبطال وذلك لما يسر الله فيه من أسباب الخيرات وفعل الطاعات فالنفوس فيه مقبله والقلوب إليه والهة والشياطين فيه مسفدة أبواب السماء مفتحة وأبواب النيران مغلقة أيها المسلمون عباد الله في شهر رمضان المبارك تحولات حقيقية وتغيرات في مسيرة الحياة كثيرة فما يدخل شهر رمضان حتى يطرا في الكون كله تحولات كثيرة ففي السماء تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب السماء وفيها تسفد الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة في حياة وفي حياة الإنسان اليومية تحدث تغيرات كثيرة فالمباحات من الطعام والشراب والوقاع تتحول إلى محرمات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله حتى رائحة فم الصائم التي يكرهها الناس في الأيام العادية ترتفع حتى تكون اطيب عند الله من ريح المسك قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لخلو لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك رواه البخاري في صحيحه وفي البيت الحرام وعند الكعبه المشرفه ترتفع العمره حتى تصل الى ثواب الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال رسول الله فان عمره في رمضان تقضي حجه او حجه معي رواه البخاري انها تحولات كبيره وتغيرات كثيره يحدثها ربنا في الكون لتكون مساعده لنا على العباده ومعينه لنا على الطاعه والابانه ان هذا التحول في الكون ماذا يقابله عندنا معاشر المسلمين ان التحول يقتضي تحولا وان التغيير يقتضي تغييرا ايها المسلمون عباد الله ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahadleh ina gaadhsiiyey bisha ramadaan oo inagu waajibiyey soomkeeda ina waafajiyeyna allah baa subxaanahu wa tacaala mahadleh inoo sharciyeeye oo inoo sunneeyey bisha ramadaan habeenadeeda inaynu salaad isu taagno allah ayaa subxaanahu wa tacaala mahadleh ina waafajiyey salaata ataraawiix wa siyaama nahaari ramadaan ayuha almuslimuuna cibaad allah ilaahay fadligiisa waxaa ka mid a uu siiyey ummata muxamed inuu u yeelay wakhtiyo khayraadku ay fara badan yihiin naftu ay khayrka u diyaar garowdo quluubtuna ay u soo jeesato wakhtiyadaasi waxaa ka mid a shahru ramadaan almubaarak oo aynu odhan karno waa fursatulcumr waa fursadda qofku cumrigiisa uu ku leeyahay waa wakhtiga qofku si fiican uu ganacsan karo ganacsigaasana uu yahay mid uu ku macaashayo oo marnaba aanu ku khasaarahayn waa wakhtiga aynu odhan karno waa madarasad lagu diyaarin karo ragga waxtarka leh waa wakhtiga aynu odhan karno waa jaamicad soo saari karta geesiyaasha islaamka ee raayatu tawxiid kor u qaada waxaa bisha ramadaan ay sifaadka ku yeelatay in ilaahay subxaana wa tacaala dhexdeeda uu fududeeyey khayraadka iyo samaynta daacaadka oo ilaahay uu ka dhigayno nafaha muslimiinta kuwa khayrka diyaaro ah quluubtooda ilaahay uu ka dhigay subxaana wa tacaala mid jecelo u soo jeeda shayaadiintii lumin lahayd ee khayrka ka jeedin lahayd ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xidhxidhay ilaahay subxaana wa tacaala uu furay albaabada jannada si khayrkiiyo wanaagga dadku ay u jeclaadaan ay ugu sahay qaataan ay u dadaalaan sidii ay u gaadhi lahaayeenna go-aankoodu u ahaado ilaahay baa xidhay albaabada naarta si khayrku u fududaado sharkuna uu yaraado amaba se uu u suulo ayuha almuslimuuna cibaad allah bisha ramadaan qofka u fiirsadaa wuxuu dareemayaa isbedella tiro badan oo caalamkan ka dhaca habeenka u horraysa bisha ramadaan ay soo gasho mar allaaliya marka bisha ramadaan ay soo gasho caalamkan waxaa la soo darsa isbedella tiro badan xagga samada iyo xagga dhulkaba albaabada samadaa furmaya waa isbeddel albaabada jannada ayaa la furayaa waa isbeddel iyo arrin aan markii hore aan jirin albaabada naarta ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u xidhaya waa isbeddel caalamkan la soo darsay marka bisha ramadaan ay bilato ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu silsiladaynayaa oo muslimiinta uu ka xidhayaa shayaadiinta iyo jinka kuwooda madaxa adag ee u taagan luminta iyo marin habaaminta bani aadamka si ay ugu hubsadaan naarta iyo cadhada ilaahay subxaana wa tacaala inay ku habsato waxaa dhawaaqa mid dhawaaqa waa isbeddel caalamkan ka dhacaya wuxuu odhanayaa khayr qofkii doonayo wakhtigiisii waa kale u kaalay shar iyo xumaan qofkii damacsanow gaabso wakhtigani wakhtigii sharka ma aha waa waktu alkhayraati walraxamaat walbarakaat waxaa imaamu tirmidi u wariyey min xadiidi abi hurayra inuu yihi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam ida kaana awalu leylati min shahri ramadaan sufidat ashayaatiin wamaradat ljin habeenka u horeeye bisha ramadaan markuu soo galo waxaa la silsiladeeyaa la xidhxidhaa shayaadiinta iyo jinka kuwooda madaxa adag wagulliqat abwaabu niiraan falam yuftax minhaa baab waxaa la xidhaa albaabada naarta mid ka midana lama furo inta bishaasi ay joogto wa futixat abwaabu ljannati falam yuqlaq minhaa baab albaabada jannada ayaa la furaa mid ka mida lama xidhay inta bisha rabadaan lagu jiro wayunaadii munaadin ilaahay baa diray subxaana wa tacaala waxaa dhawaaqaya mid dhawaaqa wuxuu odhanaya yaa baaqiya alkhayri aqbil khayrka kii doonaya u soo qaabil wayaa baaqiya shari aqsir sharkii doonaya una gaabso walilaahi cutaqaa min annaar ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay kuwa naarta uu ka xoreeyo wadalika kula leyla habeen kastana arrintaasi way dhacdaa wa fii bacdi alaxaadiid walilaahi cutaqaa cinda alfitr mar kastoo dadku ay afurayaan kuwa afuraya kuwa ka mida ayaa ilaahay subxaana wa tacaala naarta uu ka xoreeya ilaahay kuwaasi haynagu daro haddaynu eegno nolosha qofka bani aadamka ah isbeddel weyn bay ku samaysaa bisha ramadaan waxyaabihii xalaasha u ahaa sida raashinkii iyo sharaabkii iyo dumarkii ayaa xaaraan ka noqonaya laga bilaabo waagu markuu baryay ilaa qoraxdu ay ka dhacayso raayixada iyo urta qofka bani aadamka afkiisa ku samaysanta oo marka hore ama rabadaan horteeda shay aan la jeclayn hayru marguubin fiih bal shay-un makruuh lada annaas ayaa darajo sare yeelanaysaa waxaa ilaahay agtiisa ka udgoonaanaysaa riixu lmisk waa sayidu tiib la khuluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmisk cumrada la cumraysta bisha ramadaan waxay u dhigantaa buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaj xagga ajarka weliba maaha xaj qofku isagoo aan rasuulka la socon u xajiyey waa xajatun maca rasuuli illah waa xaj uu xajiyey isagoo la socda nebi maxamed calayhi afdal salaatu watasliim dadka noloshooda xagga cibaadaadka iyo khayrka isbeddel bay ku samaysaa dad fara badan oo munkaraad iyo fawaaxish iyo macaasi iyo mukhaalafaad samaynaya baa ka istaaga dad fara badan oo ahlulmasaajid markii hore aan ahayn baa masaajidda ilaahay soo camira kuwa aan salaada tukan jirin baa tukada kuwa aan weligoodba soomin baa bisha ramadaan sooma kuwa aan gacmaha kor u qaadin oon ilaahay baryin weligood ayaa ilaahay ama arrintaasi ay ku yar tahay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala baryo gacmaha kor ugu taagta ayuha almuslimuuna cibaad allah isbeddeladaasoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo raaciyey bisha ramadaan si ay u noqdaan kuwa inoogu kaalmeeya cibaadaadka iyo taacaadka iyo toobadkeenka iyo u noqoshada ilaahay subxaanahu wa tacaala isbeddelka caynkaas ee caalamka ku dhacaya waxaa innagana uu inooga baahan yahay ama allaha subxaanahu wa tacaala isbeddelkaa caalamka ku sameeyey innagana uu inaga doonayaa isbeddel inaynu nafaheenna xaaladeenna ficilkeenna qowlkeenna isbeddel inaynu ku samayno isbeddelka noocaasa qof walowba isweydii isbeddel intee leeg oo naftaada ku dhacay ayaad ku qaabishay amaba si aad kaga jawaabtay laa shaka isbeddelkaasi inuu isbeddel kale ku baaqaayo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ina leeyahay sidaa xaaladda kownka iyo caalamkaan u bedelay idinkuna xaaladiina bedela si aan xaaladiina wanaag ugu bedelo ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim ayuha almuslimuuna cibaad allah bisha ramadaan waa madarasad ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay addoomihiisa inuu ku tarbiyadeeyo waxa uu ku tababbaranayaa qofka muslimka ahi inuu xoogeeyo iraadadiisa ama doonistiisa uu doonayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala xuduuddiisa u ag istaago oo aanu ka gudbin fii kulli shayin min alashyaa ilaahay axkaamtiisa oo dhan inuu noqdo mid daba istaagoo daba socda oo aan ka hor iman inuu filiyo ilaahay awaamirtiisa oo dhan wixii ilaahay u diidoo dhanna uu iska ilaaliyo ka fogaado inuu ka tago wax kastoo dhibaya adduunyadiisa amaba se diintiisa arrinta noocaasiina waxa ay ku suurto gelaysaa oo ay ku xaasilaysaa oo qudha inuu ka dhigo habeenkiisa iyo maalintiisaba kuwa isku xidhiidhsan oo daacada ilaahay ay xidhiidhiso iyo ka tegitaanka uu ka tegaayo qabaa'ixdiiya waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xaaraantimeeyey markaasuu noqon karaa mid ka aflaxa madarasadaas oo najaax iyo liibaan kaga soo baxa jihaadkaa naftiisa uu la galayna ku guulaysta inahaa wallahi fursatun dahabiyatun lilwuquufi maca annafs wa muxaasabatiha litasxiixi maa faat wastidraaki maa huwa aatin qabla fawaati alawaan ومواجهتها بأخطائها ومخالفاتها bisha rabadan waa fursad dahaba oo qofka muslimka ahi naftiisa uu la faqi karo si uu u xisaabiyo oo wixii dhaafay ee khasaar isaga uga xisaabiyo wixii ka tegay si ay uga daba tagto waxaa soo socdee mustaqbalkana si ay uga faa'iidaysato waa fursad naftaada aada akhtaa khaladaadkeeda si cad aada ugu sheegi karto oo aada u tixi karto mid mid aada ugu soo bandhigi karto xumaantooda iyo foolxumoodu si ay ugu muuqato ilaahay subxaana wa tacaala naftu si ay ugu toobad keento ayuha almuslimuuna cibaad allah ina shahra ramadaan fursatu liltagyiiri waltagayur bisha ramadaan waa fursad ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo yeelay oo nafteenna aynu ku bedeli karno wax fara badanna aynu ku hagaajin karno waxaa fursad bishani ay u tahay qof kasta oo muslima liyusbixa min cibaadi illahi almuttaqiina alakhyaar wa min alsaalixiina alabraar si uu uga mid noqdo addoomaha ilaahay ka baqda ee saalixiinta ee khayr ka sameeya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun hadihi hiya alcila walgaayatu almaqsuudatu min asiyaam waa ujeeddada ilaahay subxaana wa tacaala soomka uu ka leeyahay inay addoomuhu ilaahay subxaana wa tacaala ay ka baqdaan taqwaduna waa alkhawfu min aljaliil allaha jaliilkee weyn inaad ka baqato waalcamalu bitanziil ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey inaad ku camal fasho waalqanaacatu bilqaliil xalaasha ilaahay ku siiya haba yaraatee inaad ku qanacdo walisticdaadu liyowmi raxiil maalinta adduunyadan laga guurayo walaa shaka waa laga guurayaa ee ilaahay subxaana wa tacaala la hortegaayo inaad u diyaar garowdo hadihi hiya xaqiiqatu taqwa faayna naxnu min hadihi almacaani shariifa aynu u fiirsanno walaalayaal taqwada xaqiiqadeedu waa taa waa ta jannada lagu helayo macaanida iyo sifaadka taqwadu ay leedahay halkee baynu ka taagannahay nafaheenna dib aynu ugu noqonno ayuha almuslimuuna cibaad allah لما اتصف الرعيل الأول من هذه الأمة بالتقوى صاروا سادة العالم وقادة الأمم تقوى markay ku sifoobeen ummadan qaybteedii hore ayay noqdeen caalamkan kuwa ka taliya ummadahana hogaamiya maalintay taqwadu camirtay quluubtooda ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu mideeyey iyagoo marka hore iskhilaafsanaa maalintay taqwadu camirtay quluubtooda ayuu ilaahay ciseeyey iyagoo marka hore dullaysnaa maalintay taqwadu camirtay quluubtooda ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u furay caalamka iyo dhulka ilaahay isagoo xaqiijinaya ballanqaadka u ballanqaaday ahla ataqwa walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard ilaahay subxaanahu wa tacaala ballanqaadkiisaasoo ah haddii dadka magaalooyinka degani ilaahay subxaana wa tacaala ay ka baqi lahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waxaanu u furi lahayn barakooyinka samada iyo dhulka ayuha alcabdu lmuslim bisha rabadaan ha noqoto bidaayatan lilibaasi taqwa halkii aad ka bilaabi lahayd inaad xidhato dharka taqwada wa libaasu taqwa khayru libaas dharka taqwaduna mid la xidho waa ka u khayr badan haddii dadku ay garanayaan ina almuttaqiina fii jannaatin wa nahar fii maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa muttaqiinta ahi waxay gelayaan jannaat webiyaal ay qulqulayaan meel fiican bay degayaan ay fadhiisanayaan allaha subxaanahu wa tacaala boqorka ah ee awoodda badan meeluu u diyaariyey إذ المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا وخير خصال المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا أيها المسلمون عباد الله بش رمضان وفرصة للتغيير والتغير لمن كان مفرطا في صلاته waxay fursadiis bedel u tahay qofkii salaadiisa dayacay ee aan tukanba jirin ama wakhtigeeda kadib dhigi jiray amabase jamaacada masaajidka aan la tukan jirin fursad bay u tahay inuu salaada guto wakhtigeeda uu tukado jamaacata almuslimiina uu la tukado sida bisha ramadaanba uu la tukanayo waayo waa shayga u horeeya qofka laga xisaabinayo yowma hadday hagaagta acmaashiisa kale ee hagaagayso hadday ka xumaatana acmaasha kale ay xumaanayso salaadu waa arrinka u dhexeeya qofka iyo gaalnimada ka ka tagaana kufrigii bay isku soo san bannaanaadeen ayuha almuslimuuna cibaad allah addoonku haddii uu hayo waddadaasa salaada yicitaanka laa shaka nihaayadiisu inay tahay nihaayatun mudlima arrinkiisuna inuu ku dambaynaayo xaaladan wanaagsanayn ilaahay baa subxaanahu wa tacaala inoo faray rasuulkeenna calayhi afdalu salaatu watasliim oo malaa'igi weliba ay u sheegtay waxa uu la kulmaayo qofka salaada dayaca marka uu dhintay qabriga la geliyo ama aladii yutlaqu ra'suhu bilxajar fainahu ya'khudu alqur'aana fayarfuduh wayanaamu can salaati almaktuuba waxaa nebi maxamed lagu udhi ninka aad aragtay ee madaxa laga dilaya laga bashaaqinaya wuxuu ahaa insaan qur-aanka bartay dabeetana tuuray salaada faralkaana ogaan uga seexan jiray bal ka waranka isagoo soo jeeda salaada faralka aan tukanahayn ayuha alcabdu lmuslim ka toos khafladda hurdada ka kac noloshu way gaaban tahay haba kula dheeraata adige farxaddaad adduunyada ku faraxsan tahayna way tegaysaa maalmo koobanba mid joogtaa ha noqotee ayuha alcabdu lmuslim waa fursa lilmuxaafada cala salawaat bisha ramadaan waa fursad aada uga faa'iidaysan karta inaad xifdido ood ilaaliso salawaadka ood weliba ku ilaaliso halka looga dhawaaqayo man sarahu an yalqa allaha gadan muslima falyuxaafid cala haa'ulaa'i asalawaat xaysu yunaadaa bihina buu yihi cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu war qofka jecel berri inuu ilaahay la kulmo isagoo muslima ha ilaaliyo salaadaha shanta oo ha ku ilaaliyo halka looga yeedhaye laga leeyahay xaya cala asalaax xaya cala alfalaax ayuha alcabdu lmuslim ka dhiga bisha ramadaan bilowga haddaad hore u dayacday ilaalinta salaada si aad uga mid noqoto muuminiinta ilaahay uu ku sifeeyey biqowlih aladiina hum calaa salaatihim daa'imuun abaalmarintaadu si ay u noqoto ta ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay wاladiina hm calىa صalaatihim yuxaafiظuun ulaa'ika fi jannaati mukramuun ayuha almuslimuuna cibaad allah bisha ramadaan waa fursad isbedel bay u tahay qofka ka gaabin jiray gudashada sunnayaasha cibaadaadka salaad sowm sadaqa dikru lilahi subxaanaه wa tacaala oo naftiisa markii hore ka qadiyey wuxuu ka dhigan karaa sida maalmaha bisha ramadaan sunnayaasha uu ilaalinayo sida salaatu taraawiix iyo sunnayaasha rawaatibtae faralka la socda iyo akhrinta qur-aanka iyo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa bisha ramadaan uu ka dhigan karaa fursad isbeddelka noocaasee ku dhacay uu u sii wado waa fursad waayo naftii ayaa diyaara quluubtii ayaa khushuucsan waxaad ogaataa ayuha alcabdulmuslim sunnayaashu inay ku dhammaystirayaan farallada wuxuu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam yidhi ina awala maa yuxaasabu bihi alcabdu lmuslimu yowma alqiyaama asalaa waxa u horeeya addoonka muslimka laga xisaabinaya waa salaada asalaatu almaktuuba fain atamaha wailaa qiil unduruu hal lahu min tatawuc hadduu dhammaystiro waa sidii la rabay haddii kalena ilaahay wuxuu odhanaya waar baleega sunnayaal ma leeyahay fain kaana lahu tatawucun ukmilat alfariidatu min tatawucih haddii uu leeyahay sunnayaal waxaa la dhammaystirayaa faralkiisii waxaa loogu buuxinayaa intii ka dhinnayd sunnayaasha huma yufcalu bisaa'iri alacmaali almafruudati midlu dalik acmaasha kale faralkaana saasoo kalea lagu samaynaya walaa shaka yaa cibaad allah faralladeenna nuqsaan fara badan inay ku jirto walihaada sunnayaasha aynu ku dadaalno si yowma alqiyaama laynoogu dhammaystiro ka dhig bisha ramadaan wakhti bilow ah inaad ilaaliso labaiyo toban ragcadood oo farallada la socda laba subaxa ka horeeya afar duhurka ka horeeya iyo laba ka dambeeya laba maqrib ka dambeeya iyo laba cishaay ka dambeeya jaa-isadda qofka arrintaa ku guulaysta loo ballan qaadayna dhegayso faqad jaa fii saxiixi imaami muslim min xadiidi umi xabiibata radia allahu canha ana anabiya calayhi asalaatu wasalaamu qaal maa min cabdin muslimin yusallii lillahi fi lyowmi ithnatay casharata rakca tatawucan gayra fariida ila bana allahu lahu beyta fi ljanna qaalat umu xabiiba fama taraktuha منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث وحلي رسولك أدونك مسلم كلبية تمرق عدود والسنة مال انتي تكدا هبين كنا مال انت أيول حكم يهي إلهي سبحانه وتعالى قريبو جنة وقدسة وكل يوم كل يوم بيت في الجنة جائزة عظيمة يا عباد الله وأجر جزيل ummu xabiiba waxay leedahay laga bilaabo maalintaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo xadiidkaa sheegaya kamaan tegin ayuha alcabdu lmuslim ka dhiga bisha ramadaan fursada aad uga faa'iidaysato lilmuxaafadati calaa salaati duxaa fa inahaa wallahi salaatu lawaabiin inaad ilaaliso salaatu duxaa waa salaada dadka toobadkeenka badan waa salaada sadaqada xubnahaaga ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyahay maalin kastoo waagu uu bariyo waa salaada kaa gudi karta ku dadaal salaatu leyl iyo witriga waa sharafu lmu'min sida jibriil uu u sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waqad wasafa allahu ahla taqwa biqowlih وبالأسحار هم يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ayuha alcabdu lmuslim ka dhiga bisha ramadaan fursad aada naftaada caado ugaga dhigto soomka sunnaha ah si ilaahay wejigaaga naarta uuga fogeeyo masaafo toddobaatan sannadood loo socdo sida rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay ka dhiga bisha ramadaan fursad carabkaaga aada barto ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa faqad jaa ila nabiyi calayhi salaatu wasalaam rajulu min asaxaaba faqaala ya rasuula allah إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به وحول لي كان رسولك إلى يو شرائع الإسلام كوي غفر بضت لا شك السنة يا شو تشيدا ويا فرلك إلهي سبحانه وتعالى مر البادون كواك الربع انت أود وليهي وحد تسيسا عملا كدقو وأن ترصده وأن سيرا إلهي رالي عن شيسية جنة آيات كويليسا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ناصحا أمينا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عرب كاغويان كسول إلهي سبحانه وتعالى حسكي سوين كقيناده أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون عباد الله بشهر رمضان وفرصة حالتي سوك بدل كره قفك قرآن كهجرودي برشديسة أخرينتيسة وفرصة شد معانديسة روحيسة arrimaha uu ka hadlaayo ku camal falkiisa u hoggaansanka awaamirta ku sugan iyo waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu diidaayo ayuha almuslimuuna cibaad allah haddii aad qur-aanka hore uga hijrootay bisha rabadaan ka dhigo fursad aada qur-aanka aada kula saaxiibto oo aada ku xifdido shay qur-aanka ka mida haba yaraadabe oo aada ku joogtayso akhrintiisa in ka mida haba yaraatabee oo markaad akhriyayso macaanidiisa aada u fiirsato oo aada ku camal fasho si aanad ugama mid noqon yaa cabdallah ayuha almuslimu saa'im kuwa rusushu ay yowma alqiyaama ilaahay subxaana wa tacaala ay kaashkatayn doonaan wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura rasuulkii wuxuu yidhi yowma alqiyaama isagoo dadka qaar ilaahay ka ashkataynaya rasuulkii waxa uu leeyahay rabbiyow qoomkaygii waxay ka dhigteen qur-aankan miday miday ka tageen ayuha alcabdu lmuslim ha ilaabin jaa'isadda aadka ah aadka u weyn iyo ajarka qiimaha badan ee ilaahay u ballan qaaday liman qara'a kalaama rabbi larbaab yaquulu nabiyu calayhi asalaatu wasalaam في الحديث الذي له حكم الرفع من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن مسعود وحرسول كانوا لي عليه الصلاة والسلام قفك أخري حرف إلهي كتاب كيس كويا الله وحاوه يا حسره xasanadaana waa loo toban laabaya odhan maayo alif laa miim baa xarafa kelmadda waxaad u malaynaysaa qur-aanka haddii aad khatimto shafaacaad u baahan tahay yowma alqiyaama qur-aanka iyo soomkuna waxyaabaha shafeeco qaadaya ayay ka mid yihiin ayuha almuslimuuna cibaad allah bisha ramadaan fursad xaaladiisa uu ku bedeli karay u tahay qofka lagu imtixaamay qalbi qalal oo qalbigiisa aanay qoyn ahayn waanadu aayaadka qur-aanka uu maqlaya raad aanay kaga tegahayn ishiisu weligiiba aanay ilmaynahayn fursaddaasi waa inuu uga faa'iidaysto inuu qalbigiisa jilciyo oo waxyaabaha qallajiyey uu ka fogaado macsiyadu waxa weeyaan ay u horrayso waayo iyada ayaa qalbiga ilaahay ka xijaabaysa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa qalbiga macsiyadu ay ka xijaabaysaa sida uu uhi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وحرسول كانوا لي عليه الصلاة والسلام مع سدة هي مخالفاتك هي منكراتك الدنيا دوشي يا الله أي فيل صوق لغفك بني آدم كقلب جيسم qalbiga aqbala bar madow baa lagu dhuftaa ka diidana shaambad cad baa lagu dhuftaa wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa tasiira calaa qalbayn ilaa qalbiyadu laba ay noqdaan calaa abyada mithlu safa laa taduruhu fitnatu maa daamat isamaawaat waalard qalbi cad waa qalbigii xumaanaha iyo macaasida aqbali waayey oo fitna aanay dhib ahayn macsiyo kastoo loogu yeedha aan aqbalahayn hadday naftu jeclaatana awoodu le inuu ka leexiyo iyo qalbi madow waalaakharu aswad mirbaad kalkuusi mujakiya aad buu u madowyi waa sida koob fooraro kale macaa sidaa foorarisay laa yacrifu macruufa walaa yunkiru munkara ila maa ushriba min hawaah wanaagna garan maayo macaanka iyo quruxda wanaaggu uma muuqato xumaanna garan maayo foolxumadeeda iyo qadhaarhkeeda iyo dhibaatadeedu uma muuqato hawadiisa waxay naftaasi doonto ama ilaahay subxaana wa tacaala wax ka cadhaysiinaya ha noqdo ama yaanu noqon kaasunbay is yaqaanin haddaad doonto ayuha alcabdu lmuslim qalbigaaga inaad jilciso falzam catabata alcibaada watajannab alisaaa cibaadada albaabkeeda joogtee xumaantana ka fogow walyakun laka bayna fiinatin wa ukhraa ziyaaratu lilmaqaabir waxoogay markaad joogtaba xabaalaha soo booqo adigoo aada ugu fiirsanaya axwaasha ehelkeedu ay ku sugan yihiin dadkii adduunyan dusheeda kula lugeynayey waa legdan yihiin dirxibaa indhahooda cunaaya meel kala daayo hadalkay ku hadli jireen bay ka aamuseen kii daalimkii iyo madluumkiibaa isku dhinacaasan kii ilaahay subxaana wa tacaala caasiyi jiray iyo kii rabbi subxaana wa tacaala u hoggaansami jiray quruxdii iyo dhalaalkii adduunye wuu tegey jaah iyo magac ma jiro cidna meel u kaxaysan mayso oo erge erge ka dhigan mayso maal ma jiro wa baqiyat alacmaal waxa quree hadhay ee halkaa ku hadhay waa acmaashii weeyaan xaaladdaa haddaad u fiirsatood nafta aada u xusuusiso laa shaka inuu qalbigaagu jilcaayo waxa u wanaagsana ilaahay subxaana wa tacaala waxa u wanaagsana qalbiga lagu jilciyaa waa xuska ilaahay nin baa u yimi xasanu lbasri markaasuu yidhi qalbigan qallaylka dareemaya qaala adibhu bidikri illaah ilaahay xuskiisa ku jil- ku dhalaali buu yidhi bisha ramadaan fursad bay u tahay xaaladooda ay ku bedelaan kuwa ku qarqoomay badaha macaasida iyo webiyada dembiyada ee naftooda meel daran mariyey wuxuu ilaahay u diiday sameeyey ku dhacay godadka lagu halaagsamo dayacay xuquuqda waajibka ah ku raaxaysta sawdka almughaniina waalmughaniyaat ragga heese iyo dumarka heesa qur-aanku aanu dhegahooda gelin quluubtoodana aanu u raaxayn daawado had iyo jeer aale hor fadhiya qanawaadka ibaaxiga ah ee suwarka qaawan ay ka soo baxayaan ee muusiga kala noocyada duwane qalbiga dilaya uu ka baxaayo mucaakasada ku samaynaya fatayaadka eegaya dumarka ilaahay egmadooda aanu xalaaleyn tilifoonnada u diraaya hadallada aan wanaagsanayna ilaahay ka cadhaysiinaya odhanaya kuwa ku soo jeedaya cala almuubiqaat waxyaabaha addoomaha halaaga fursad bay u tahay bisha ramadaan inay ilaahay u toobad keenaan noqoshada u degdegaan istiqaamada iyo toosnaanta u dheereeyaan inta aanay fursadani dhaafin wa tu'buu ila allahi jamiican ayuha almuuminuun lacallakum tuflixuun waxaa faan iyo sharaf ugu filan kuwa toobad keena iyo sarrayn inuu ilaahay subxaana wa tacaala jecel yahay ina allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutatahiriin miyaanay ka mid ahayn badhaadhaha taa'ibiinta inuu ilaahay toobadooda uu ku farxayo noqoshada xumaanta ay ka soo noqdeen wanaagga iyo khayrka ay u soo noqdeen faatawbatu yaa cibaad allah shicaaru lmuttaqiin wa da'bu saalixiin وحلية النبيين أما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة هذا نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام دادو إلهي وتوبت كينا بولي بقول شيربان إلهي مال انت أنو توبت كينا وحينو تاغنا هاي وقتي لبحين لها درك معصيدة إلا قشن لها درك تقوضة iyo raalli ahaanshaha ilaahay lagu gaadho bisha ramadaan ayuha almuslimuuna cibaad allah fursad bay u tahay dadka lagu imtixaamay waxaa balwadaha lagu magacaabo way noocyo badan yihin dad baa caydu balwad ay u tahay oo lagu imtixaamay qaar bay xantu balwad u tahay qaar baa isku dirka dadku balwad u yahay qaar baa afxumada badaa'atu lisaan wa fuxshu lqowl ay balwad u tahay qaar bay balwad u tahay inay cibaadaadka ka tagaan qaar bay zinadu balwad u tahay qaar baa khamriga la cabaa balwad u yahay dumarka qaar bay balwad u tahay inay isqaawyaane xijaabka ka tagaan guriga markay ka baxayaan inay cadar isku buufiyaan ama uunsi ay isku sushidaan rag fara badan baa ku balwaysan oo ku imtixaaman qaat dhibaatadiisa maanta aynaan isaga warramahayn dhinac kastoo aad ka egtaba qaar badani waxay ku balwaysan yihiin sigaar inay cabbaan haadihi hiya alfursa yaa cibaad allah balwad xunoo kastoo aad leedahay naftaada dib u xisaabiyo wakhtigii aad nafta ka goyn lahayd iminka ayaa la taagan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala bari inuu kugu kaalmeeyo ka tegitaanka balwadahaas iyo ka go'itaankooda nafta go'aan la gaadh rabbigaa subxaanahu wa tacaala tala saaro xisaabtan ilaahay daraaddiisoo ugamaad tegin maalinta ramadaan raashinkii xalaasha ku ahaa iyo sharaabkii xalaasha ku ahaa biquwati aliiraadati waalcasiima adoo go-aan la yimi iyo doonis xoog badan taasun miyaanad sii wadi karahayn maalintii qaad miyaad cuntaa bisha ramadaan habeenkiina ku dar saad maalintii uga tagtay ee aad awood ugu yeelatay habeenkiina waad uga tegi kartaa sigaarka sidaa ka yeel xumaanaha kalena sidaa ka yeel ilaahay daraaddii subxaanahu wa tacaala ayaad uga tagtay wax xalaal ku ahaa kuwana ilaahay daraaddii uga tag ilaahay baa subxaanahu wa tacaala kuugu bedeli doona wax ka khayr badan ku dadaal asbaabta arrintaa kuugu kaalmaynaysa oo ay ka mid tahay nafta inaad ku mashquuliso khayrka dad fara badani waxay leeyihiin markay qaadka cunayaan waxaanu qabanaa baanu gara weyno bilaa camal baan nahay muslimku bilaa camal ma noqdo sida uu yihi cabdullaahi ibnu mascuud ilaahay ma jecla qof baaga muundaa bilaa camal ah muslimku ama waa fii ma yanfacuhu min dunyaah aw fii ma yanfacuhu fii aakhiratihi waxa dunyada anfacaya oo xalaala buu ka shaqeeyaa ama waxa aakhira anfacaya buu ka shaqeeyaa muslim bilaa camali ma jiro cilmiga dalabo xalaqaadka fadhiiso camal waa lagu hayaa darajo iyo sharafaad ku yeelanayso daacaadka ku dadaal dadkaad la fadhiisan jirtee balwadahaad wada wadeen iyo saaxiibadii hore bedel dadka ahlulkhayrkaa la saaxiib nafta xusuusi geeridu inay dhow dhowdahay adduunyadu inay xaqiran tahay cinda allahi subxaana wa tacaala bisha ramadaan fursad bay u tahay gabarh kastoo muslimad ah oo ka gaabisay inay xidhato xijaabka sharciga ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey oo xidhato maryo khafiif oo cawradeedu ay ka muuqato ama gaabanoo jidhkeeda aan wada qarinahayn ama ku dhegganoo xubnaheeda sifaynaya ama cadar isku buufisa markay gurigeeda ka baxaysa ama uusi sii shidata fursad bay bisha rabadaanay u tahay ay ka bilaabi karta ilaalinta xijaabka sharciga taacatan lilaah wa igaadatan lishaytaan iyadoo ilaahay addeecaysa shaydaankana ka cadhaysiinaysa iyo xisbigiisa u hogaansamaysa qowl allah ya ayuha nabiyu qul liazwaajika wabanaatik wanisaa'i lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihina ayatuha alkhtu almuslimatu saa'ima naftaada uga tudh inaad ka mid noqoto dumarka uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wanisaaun kaasiyaatun caariyaat waxbay gashayiin aan asturahayn maa'ilaatun mumiilaat xaqay ka leexsan yihin dadkana xaqay ka leexinayaana waa fitnaynayaan abaalmarintooduna ay tahay jannada inaanay gelin udugeedana inaanay helin dhegayse inuu yidhi rasuulkii ilaahay kuu soo diray ayumaa imra'atin istactarat famarat biqowmin liyajiduu riixaha fahiya zaaniya gabadh kastoo cadarisa soo marisa dabeetana ragga ama dadka soo marta soo dhex marta oo natiijadu ay noqoto udugaa ka soo baxaya inay dareemaan waa zaaniya maxna waxay samaynaysaa ama ay la timi waxyaabihii dadka zinada ugu baaqayay iyo fawaaxishta bisha ramadaan fursad bay u tahay dadka lagu imtixaamay cunitaanka xaaraanta sida ribada iyo laaluushka iyo waxyaabaha xaaraanta ka ganacsada ama si khaldan wuxuu iibiyaa ayuha alcabdu lmuslim waxaad ogaataa ana allaha yuxaasibuka cala alnaqiiri waalqitmiir ilahay inaan waxba kaaga tegahayn wax walba in lagaa xisaabinayo faxadaari yarxamuka allah an turabbiya jasadaka linnaar jasadaka linnaar ka digtoonow jidhkaaga inaad naar u koriso oo aad u naaxiso faqad qaala rasuulu اllah calayhi الsalaatu wasalaam laa yadkhulu اljannata laxmu wadamun nabata calaa suxtin annaaru awlaa bih hilib iyo dhiig booli iyo xaaraan ku baxay jannada geli maayaan naartaa u mudan inay cunto miyay ku faraxti gelinaysaa wakhtiga ahlu اliimaan ahlu الsiyaam ahlu اlqiyaami fi lleyl ay gacmaha kor u taagteen iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala u tadarucaya baahiyahooda iyo xaajaadkooda u bandhiganaya in kuwaa ducada laga aqbalo adigoo intay sameeyeen sameeyeyna ducadii lagugu soo celiyo oo laga aqbali waayo sababtuna ay tahay ta uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam huma dakara arajula yutiilu safar ashcatha akbara yamuddu yadayhi ila asamaa ya rabbi ya rab wamacamhu xaraam wmashrabuhu xaraam wmalbasuhu xaraam wagudiya bilxaraam faanaa yustajaabu lidalik waxaa rasuulku uu sheegay nin gacmaha kor u taagaya waa safar waa basaasaysan yi kibir kama muuqdo iyo isla weyni ilaahay buu baryayaa laakiin xaaraan buu quutay xaaraan buu cabay xaaraan buu gashaday xaaraan buu jirhkiisu ku koray sidee duco looga aqbalaya waa fursad ay xaaladda ku bedeli karaan xalaalay ka shaqaysan karaan quudanna karaan bisha rabadaan fursad bay noo tahay akhlaaqaha iyo dhaqamada aan wanaagsanayn oo dhan aynu ku bedeli karno runtaa aad ku laazimi karto ad beenta nafta kaga jari karto hadalka wanaagsan afkaaga aad ku bari karto aad kaga jari karto xanta isku dirka dadka cayda aad nafta kaga jari karto bakhayltinimada oo ah sifo madmuuma aad iyo aada u liidata bisha ramadaan waa fursad qofkii waalidkii ku xuma ee caaqul waalidayn ahaa ee aan u samafali jirin uu xaaladiisa ku bedeli karo wa biru lwaalidayn uu bilaabi karo waa fursadkii qaraabadiisa goyn jiray uu qaraabadiisa xidhiidhin karo xidhiidhinteeda uu ka bilaabi karo isagoo naftiisa xusuusinaya inuu rasuulku inoo sheegay ka qaraabada xidhiidhiya ilaahay inuu xidhiidhinayo ka gooyana ilaahay subxaana wa tacaala inuu goynayo cala alcumuumi ya cibaad allah bisha ramadaan fursadaha isbedel ee ku jira ma soo koobi karto qof walowba naftaada xisaabi oo dib ugu noqo wax allaalo wixii ka qalloocan toosi bisha ramadaan dhexdeeda wixii ka khaldanna hagaaji yaa cabdallah haddaanad bisha ramadaan naftaada islaaxin oo xaaladda xun aanad ka bedelin famataa taraa yaa cabdallah annahaa taslux goorma ayay hagaagaysaa miyaanu odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam raqima anfu imriin dakhala calayhi shahru ramadaan falam yukfar lahu waxaa dulloobay qofka bisha ramadaan u soo gashay oo fursadda aan ka faa'iidaysan oo iyadoo loo dembi dhaafin bishaasi ay baxday ayuha almuslimuuna cibaad allah inahaa wallahi fursatun haaliya yaan la dayicin inay soo noqon doonto bal inaynu dhammaysan doonno ma ogin ilaahay hayna waafajiyo inaynu bisha ramadaan ka dhigno bilowga bedelista xaaladihiina ilaahay subxaana wa tacaala dembigeen iyo dembiga waalidkeen ha dhaafo allahuma rabbana atina fi اdunya xasana wfi اlaakhirati xasana wqina cadaab الnar allahuma صli calى nabiyina muxamed wclى ali nabiyina muxamed kama صlayta clى ibrahim wclى ali ibrahim wbarik clى muxamedi wclى ali muxamed kama barakta clى ibrahim wclى ali ibrahim inaka xamidu majid